الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه هذا كان باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي استئذان كيسي أما إذا درب كيسي وربك ويديسي إنه إضمه ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ويدي قبر إنه زيارته تاسب باب كديه waxaa inoo iman doona rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inoo sheegaya inuu weydiistay rabbigii inuu u fasaxo u idmo qabrigii hooyadii inuu soo siyaarto bal lafdiga xadiidkaaba inooguba imano markaasaan arki doonaa idankaasi suu u dhacayo waxyaalihii kale laba socdeen xadaثna yaحya بن أyuba ومحamed بن cabاd wlfd لyaحyى qala xadaثna marwan بن معaawiyaةa عan يزيd yعni بn kaysan عan abi xaazimi عan abi hurayrata qala anahu qaal kale ruwaadu iyo sanadka inoogu sugan waa dad inoogu soo noqnoqdo inu horena usoo wada aragnay abi xaazimna waataynu soo maray salman in la yidhaaho wuxuu yihi marka abu hurayra qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi ista'dantu waan idan dalbay oo rabbii rabbigay baa waxaan weydiistay idan an astakfira inaan u dembi dhaaf dalbo liummii hooyaday oo ilaah baa waxaan weydiistay inuu ii idmo ii fasaxo inaan ilaahay aan u baryo inuu dembigeedii dhaafo hooyaday falam ya'dan lii imu idmintaasoo ima fasixin wasta'dantuhu waxaan idan weydiistay ilaahay baan weydiistay oo waan ka idan dalbay an azuura inaan ziyaarto qabraha qabrigeedii aan ziyaarto esaan siyarta inoogu suganna qabrigeedu meel abwaal la yidhaaho oo maka iyo madiine udhaxaysa ayaaba kuba sugnaa bacd alculamaa waktigani waa waktigii xudaybiye yidhaahaane rasuulka ilaahayna dariiqaas ooba maray iyadoo dad badani ay la socdaan kuwa qaarkood waktigii fatxu makay kaba dhigaan oo waktigu meeshaa soo maray haddaba faadina lii ilaahay subxaana wa tacaala inaan qabrigeeda ziyaarto uu ii idmay oo ii fasaxay xadaثna abu bakr bn abi shaybata wزuhayr bn xarbi qaala xadaثna mxamed bn cubaydi can yaziid bna kaysana can abi xaazimi can abi hurayrata qaala anahu qaal kale waa xadiidkii uun sanadkaa qeybtiisa hore ay wax iska bedeleen walow yaziid ibnu kaysaan iyo intii ka dambeysay ay wada joogaan si ay sanadkii horeba ugu sugnaayeen oo wuxuu yihi abu hurayra qaala zaara nabiyu salى اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ziyaartay qabra ummih hooyadii qabrigeedii buu ziyaartay fabakaa uu ooyey rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wa abkaa man xawlahu waana lala socday oo de waa dariiq madiina iyo makatoona way ka durugsantahay dariiqaha kuba taalo de waa waktigaa ama xudaybiye u maray se dee saaxiba sharxi sunno iyo weliba dee yuqaalu kaba cabiro qolooyina waxaabay yidhaaheenba oo waxa weeyaan dee xudaybiye waxay ahaydba fatxu makeen bal dad badanna way la socdeene waa abkaa markay arkeen rasuulka ilaah ooye iyaguna ooyeeno waa abkaa wuxuu ka oohiyey man xawlahu dee bibukaa'ihi wey oohintaa uu ooyey sababteed ayuu man xawlahu ciddii dhinacyadiisa joogtay ee la socotay markaa uu ooye aragtay rasuulka ilaah ooya ayay iyaguna ooyeen waa ta'ahur ay ku ta'asureen rasuulka ilaahi oohinta sida maalintii uu sacd ibnu cubaadataba soo siyaartay ee uu isagu ooyey markaa uu aada u xanuunsanayey dadkii la joogayna ee waa ay la ooyeenba markay arkeen rasuulka ilaahay oo ilma kaba da-ayso faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ista'dantu rabbi rabbigay baan ka idan dalbay fasax dalbay oo waxaan weydiisay siintiya taadu waa dalab fii an astakfira lahaa hooyaday inaan u dembi dhaaf dalbo oo ilaahay inuu dembigeeda dhaafo aan ugu duceeyo falam yu'dan lii layma fasixintaasoo layma idmin wasta'dantuhu ilaahay baan idan ka dalbay oo waxaan weydiistay in lay fasaxo lay idmo fi an azuura qabraha dee waana kan intii dee aanu qabriga soo siyaaran baanay tani ahayd laakiin kollay dee marka ay soo dhowaadeen ama meesha soo gaadheen inaan qabrigeeda ziyaarto oo faadina lii ilaahay wuu ii idmay oo ii fasaxay markaa fazuuruu ziyaarta alqubuura xabaalaha ziyaarta fainahaa ziyaarada xabaalaha aad ziyaaranaysaani tudakiru ay tudakirukum wey waxay xusuusinaysaa idin xusuusinaysaa almowta dhimasho oo dee ma aha dadka xabaasha ku jira la ziyaaranayaa arrinkani inuu ku kooban yahaye waa geeridu wax dad oo dhan ka wada dhexeeyo weeye saakiin masuurkaaba u dhintay ayaa kan zaa'irkiina u dhiman doonaa isba waa wax sugaya oo waa cibro iyo cido haddaba fa inahaa tudakiru waxay ziyaarada xabaaluhu ay xusuusinayaan almowta oo waa ciladiiba loo ziyaaranayay markaa waa dhimasho iyo geeri bay adigu xusuusinayaan bal xadiid adigu kollay ka yar duwan oo xagga nasiga iyo amarkan la isfaray in ziyaarat alqubuur unbaa inoo dambeeya insha allahu tacaala ee halkan waa xadiis iyo labadiisa dariiq bal markaa intaynaan xadiiska yar gudagelin waxaa imaam nawowi raximah llahu tacaala halkan sharaxa uu inoogu sheegayaa riwaayadan dambe xadathana abubakr ibnu abi shaybata wa zuhayr ibnu xarbin uu dee muslim kaba bilowday ama sheekhadiisa asayin waa ta labaad inay nin abulcalaa ibnu mahaan la yidhaaho riwaayadiisa uu muslim wariya ay dadka maqaaribada xaggooda ay uga badantao culimada maqaaribada kuba warinaysay inay riwaayadiisa dhacday wuxuu leeyahay imaam nawowi waa cibaaradiisa sharaxa ku sugan walam yuujad fi riwaayaati bilaadina min jihati cabdilgafir alfarisi marka la eego riwaayaadkii mashaariqada ama wuxuu ka cabiray bilaadayadii dee sida sham iyo dhulkaas waktiga riwaayaadkii muslim ee jiray ee sanad ahaana cabdulgafir alfarisi gelayay xadiidkani kuma sugna taas buu leeyahy waa riwaayadan dambe lakiin in badan oo ususha kamida akhira kitaab اjanais buu dhaco barhkoodna dab buu leeyahy manaa ibra iyadoo dee si aanu xadiidkii ama baabkii iyo kitaabka kamid ahayn axaadiiiisi calaamadii dabade halka musطalaxa yasta waxaan ziyaada marka la goynayo ay u samayn jireen aynu halkaa kutubta musطalaxa kuba soo maray kuwa qaarkoodna in xaashiyada laguba qoraa suurtagala buu yihi lakiin wuxuu sheegaya abu daud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja inay xadiidka wariyeen ee moxamed ibnu cubayd adigu ay isugu yimaadaane ay kaba wariyeen dadka iyaga sheekhyadoodii ama moxamed ibnu cubayd udhexeeyay waxaa ka dambeeyaana waa dad siqaadoo wuxuu leeyahy calaa kulli xaalin haddaanay riwaayadan muslim imaka matan ee ruwaadii muslim qeyb badanoo ama in muhimi aanay sheegin waa xadiidka saxiixa shakili waa sia uu nawowi idhaaho lakiin xaafid ibnu xajar kitaabkiisan anukata diraaf ama kitaabka uu leeyahay mise tuxfat lashraaf idhaha kutubta lixda axaadiistooda atraafteeda ah oo xaafidna adigu yar uu ku leeyay tatabuc iyo markaa tacliiq iyo nukatu diraaf uu ku magacaabo lana madbacaysan yaa wuxuu sheegaa cabdulgafir alfarisi inay naftiisa riwaayadiisa ay dhacday waxaa la arkaa buu leeyahy ninkii kaba dambeeye furawi oo kale inay la arko inay nuskooyinkiisa kaba dhacday une laakiin saaxibu sharxi sunaba dariiqaasuu kuba wariyaa waa dariiqa juluudi saaxibu ljamci bayna saxiixayna riwaayada muslim intuu sheeguu dariiqa cabdulkaafir kuba wariyaayo bal markaasan imaamku kolley waa malaha nuskooyinka qaarkood iyo riwaayaadka riwaayaad iyagoo juluudi gelaya ama cabdulkaafir alfarisi gelayo xadiisku inoogu sugan yahay waa jira calaa kulli xaalin waa xadiis markaas muslimna loo tiiriyo oo malaha nuskooyinka iyo riwaayaadka qaarkood ha ka dhaco eh ee kuwo kaleba kuba sugan abulcalaa ibnu mahana waa riwaayada labaad ee dee markaa waxa weeyaan maqaaribadu ay inta badan ku warinayeen riwaayada juluudi aan ahayn oo iyadna waa kuba sugan yahay taasi bal waa xagga xadiidka waxa inooguba sugan arrinta labaad ee horta iyada inooguba sugan xadiidkana bal waa xaggan ziyaaradii ama xabaalaha la ziyaaranayay waa layna faray faritaanku kolley maaha calaa sabiili اlwujuub sida ibnu xasm yidhaaho kulli mar in la ziyaartaa waa waajibe axaadiid kale iyo riwaayaat kalean haynaayo oo ruuxii doona inuu ziyaarto bal dee ha ziyaarto aakhiray xusuusinaysaa hadal xun ayaanu kuba hadliniyo taasna iraadadii laguma xidhay istixbaab bay keenaysaa amarkani waa lilistixbaab waana wax inoo jidaysan faa'iido weyna iyo dee arrintan iyo cibradan iyo cidadan inay noogu sugan tahay bal xabaali in la ziyaarto waxaana iyada bal tani ay keenaysaa fazuuruuha nahyi horeeyey oo sida ka inoo dambeeyaba oo rasuulka ilaahay wakti uu dadka u diiday in xabaalahaba la ziyaarto naskigiisii in la nasakhay kaas bay bayaan amarkani uba yahay iyo dee ta inoo dambaysa kaba sii sariixsan isagoo nahyigi iyo labadiba ay wada socdaanba waxaa kaloo iyaduna xadiidka ta muhimka inoogu sugani fa inaha tudakiru lmowt bal ziyaaradii waa la isfaray waana lilistixbaab baan leenahaye ciladii laysu faray ziyaaradan ama laynoogu baneeyey oo ah tan inay tahay litadakur in lagu cibro qaato ruuxu dee iyagiina waa loo ducaynaya waa tan la salaamayo ducana ay la socoto saynu xalayba soo maray laakiin ibticaadka ruuxu ina halkaasuu geliye uu ku cibro qaadanayo isba inuu dhimanuu halkaa geli uu xusuusanayo taasi ay ku keenaysa si alfaadaha qaarkood dhacdayba inay adduunyo kaba zaahidiso oo dee uu diyaar garoobo meesha arrinku kaa weeye ma aha in loo ziyaarto ee mubaahaat iyo wax fakri iyo umuuro kaleo ama wax ka doon iyagii wax laga doonayo iyo dee matalan taas iyo waxaan dariiq dee sharciga aan ahayn ee waa tan ciladii oo ah fa inaha tudakiru alaakhira bal taasna waaba tan iyada inoogu sugan arrinta labaad ee iyada meesha xadiidka kuba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qabrigii hooyadii buu ziyaartay bal hooyadiina qabla alislaam bay dhimatay ama waqtigii jaahiliyadii ayay dhimatay oo markaas ma aha dee dadkii iyagu intay islaameen dadka mu'miniinta ah ee qabrigoodii bal matalan tan umuurahan maahe waa kan haddana qabrigii ziyaartayoo xagga marka ibticaad iyo cido in loo jeedo inaanay ku koobno inun ruux dee islaamnimo ku dhintay iyo islaamnimo ee ziyaaradii markay ibticaad iyo ku cibro qaadasho ay tahay dee waaba taasoo xataa cid aan bal matalan dee xaaladaasba ahaynba waa la ziyaaran karaa oo cilimada halkan ka qaateenna taas dee kol haddii ruux dhintay oo bal matalan ciddii islaamnimo loo xukumayay aan ahayn qabrigiisii in la ziyaartay ay banaanaatay isagii oo noolna waaba taas ruuxii waaba ku hanuuni karaayo waaba loo yeedhayaayo dacwaaba meeshai imanayse in khaasatan markay dee arrin kalena ay timaado oo saaxiibumaa fi dunya macruufan iyo bal taasna min baabi awlatay ziyaaradii axyaada ee khaasatan dee ruuxii ama dadka waalidkiiba ahaa qaraabadiisaba hay dhici karto inuu uguba yeedho khayrkii oo u bandhigo ay bal matalan taas kuba soo hanuunaanba xadiidka laakiin waxyaalaha inoogu sugan rasuulka ilaahay markuu ilaahay weydiistay inuu dembi dhaaf u weydiiyo u duceeyo looma fasixin se xadiidka labadiisa dariiq ba inooguba sugan kolley xadiid kalaynu soo maray maalintaasna guud ahaan xadiidkaa waan ku joogsano waan kasoo yar hadalay kitaabulimaan baan kusoo maray xadiidka ina abi wa abaka finar oo bal taas kalaam inoo horeeyaa jiray oo imaka halkan waxba aynaan kuba soo noqonayn kolley nawowina raximah llahu tacaala kolley hadal buu halkaa kuba lahaa kii un baanu leeyahay oo waxaa iyada xadiidka inoogu sugan annahyu can اlistikfaari lilkufaar taas buu kaba cabiray waxaanu halkaa soo horeysiiyey dadka ahlalfatra yan xataa dacwo rasul iyaga toos loogu soo direebay aani gaadhine laakiin dacwo sida ambiyadii kale iyo waxyaalo jiray baa jiray oo inaanay nabadgelaynin waa hadalla horeeyo bal wixii kuba sugnaan sooba mareen bal waxaan leenahay kolley qadiyadan rasuulka ilaahay labadiisii waalidii umuurahaasi waa qadiyo la arko haasatan culimadii dambe shuqlisay de qolooyin sida imaam nawowi iyo caliyulqaari iyo raglina ay leeyihin xataa ahlalfatra ma nabadgelayaan oo dee dawaahirta xadiidko dee markaa dad gaala ay ahaayeenoo arrinkani ba waxa weeyaan dee istikfaarta loogu diiday waa sidan dee gaaladan kale dee gaalnimo kuba dhimatayba loogu diidayo oo kale qolooyin iyagu dee bal matalan dhowr maslak haba mareene arrintaa ka duwan qabayna waan soo marro de waa suyuudi iyo isaguilaa dhowr risaalo badh ay madbuuciin ama inta badan de waxaan filayaa in beri ba an arkay iyadoo la ururiyey walow dee tan imaka ogahay xaawiliisa ku dhex madbacaysan masaarik اxunafa waa dee bal matala dabcaadkaa hore mooyaane kuwa kalena waa la madbaceeye ay jiraan oo dhowr maslak ay maraan oo masaaligtaa horeynu usoo marnay kolley isaga iyo kitaabkiisaas iyo saaxibu kashf اlkhafa iyo qolooyin kale iyo dee hadaladoodna meeshii way jiraan laakin waxaan leenahay un horta aabihii hooyadii de ahlalfatray ahaayeen alfatrana ilaahay subxaana watacaala qur'aanka wamaa kuna mucadibiina xataa nabcata rasuula buu yihi qolooyinka halkan cadaab sugayana waxay leeyihin ma taasi waaba cadaab addu ama aayaddu waa makii hortana kaba dambaysay ama dee cadaabkan la sheegaya waa cadaabkii adduunye istisaalkaa ka aakhira lagama hadlayo bal waxaan leenahay horta qolooyinkii dee carbeede taas ahaa wax rasuula u yimi iyo wax kitaaboo lagu soo dejiyey ma jirto qur'aanka naskiisa ayay taasi noogu sugan tahay wma arslna ilayhim qablaka min nadir litundira qowm ma undira aaba'hm fahum gaafiluun iyo dee kitaab kumaanaan soo dejinayo iyaga dee aayaad soo noqnoqday oo suurado dhowra ku jira way jiraanba halkan bal markaa laakin waxay noqonaysaa in taasi bal waa kalaamkeediyo waa dheeriyo waa taan leyna culimadu waaba taa inaan kusii yar bal markaa horena kol hadii kalaam horeeya halkan inaan kusii joogana ma rababa lakin arrinka jiraan waxa weya markay istikfaar noqoto ciddan loo istikfaar dalbaya de waa cid matalan iyagu la og yahay islaamnima inuu ku dhintay la og yahay kaas baa istikfaarta leh ama kaa kale ahlalfatra xataa haddaan idhaahno way nabadgelayaan oo masaaligtii mid kamid ah bal xadiid de wixii bacdalculamaa soo naqliyeen in lasoo nooleeye rumeeyeen xadiidka meesha kusoo arooray arimo kala duwan baa mawduucnimo kuba xukmiye ko kalena waa dacfi aad u adagoo kaa wax kasoo qaad ma lahaan leenahay lakin arrintan ah bal alafadranimo iyo axaadiid kala duwanoo kuba soo aroortay dadka noocaasa in imtixaan aakhiro sugayo la imtixaani doono oo axaadiistaasna inteeda badan aayaddaas tafsiirkeeda ibnu kahiir bal markaa iyo kolley kalaam dheer baa kuba sugan iyo axaadiista halkaa kuba soo aroortay axaadiid kala duwan oo barhkood ay saxiixiyiin in imtixaan meeshii daarta qiyaamo noqon doono dee markaa kuwa imtixaanka kaba baxa oo badbaadaya kuwa imtixaankii markaas ki marka horeba haddii cid loo soo dira diidi lahaa ee loo digay inuu maalintaasna diidayo oo dabadeedna kaasna uu saas dee kuba halaagsamayo bal umuurahaasi way jiraan lakin waxaan leenahay istikfaar marka ay noqoto ciddan dee ahlal ijaabada ah ayay istikfaarta ku khaastay oo xataa haddaan idhaahno ahlalfatra way nabadgelayaan oo iyagu waa dee rasuul kol haddii loo soo diray aanay jirin kitaab lagu soo dejiyay aanay jirin rusushaa kalena aqwaamtoodii loo diray bal dacwadoodna aanay hagaagu soo gaadhin dee naskii qur'aankana inaan inna looba digin ay nooguma sugan tahay xataa haddii dee aan idhaahno wamaa kuna mucadibiinana aan dee tacmiimino kole dee cadaabkii adduunyaba laga daayay ka aakhire kaba si adagna min baabi awla ayuu noqon been laakiin waxaad noqonaysaa dee in haddii la yidhaha xataa way nabadgelayaan laakin maaha dadkii dee intay iyagii dacwadii qaateen iimaankii ay qaateen islaamay ee bal markaas saas oo ruuxan isagu muslimka ah ee islaamnimadiisa la ogyun baa istikfaarta leh ee kaa kale xataa haddaan idhaahno najaad iyo nabadgelya uba sugan kol haddaanu ahayn dadka ijaabada aanu kaba mid ahayn bal tiisa in lagu daayo un mooye lakin istikfaar loo istikfaar dalbayaa ma jirto wey oo cid markaa ina looguma ducaynayo oo ama ha noqoto waktigoodii ama waktigeenan dadka ahlalfatra ee aan leenahay xataa haddii aan idhaahno alfatra dee saasay kuba nabadgelayaan oo naw iyo siay qoloyin leyin aynu kaba baydhno waxa weeyaan najaadkaasi kama dhigna inaan idhaahno waan u ducayneynaa istikfaar baana cidda loo ducaynaya waa cidda dacwadii intay qaatay dacwadii gaadhay aqbalay ee saa islaame islaamnimo ku dhintay kuwaasun baa le laakiin ruux kale maba laha xataa haddii la yidhaaho dee imika uma xukuminayno inay dad halaagsamayeen ama najaad baanu xukumaynaa ahlfatra aan idhaahno taas ma laho bal xadiidka markaa taas baabu noqonaya ama taasaan kuba xambaarayna waxadathana bal marka arrinta kale waxa weeyaan malaa xalayto aan yar ixaaleeyey waa xagga waktigood ee yar ciidaha waa xagga ziyaarada qubuurtii waa tan oo fazuuru lqubuura inoogu sugan waxaana inoo soo socota nahiibaa horreeyey ee layna amray haddana inaan xabaalaa ziyaarano bal rag marka ay noqoto inay xabaalaa ziyaartaan oo dee maha ruux adoo mayd wada inaad geysay sida kale loo qastaba oo lasoo siyaarto iyadoo qaradku uu yahay ibticaad iyo tadakur iyo arrinkan rasuulkii ilaahay tilmaamay si loo helo khashadan iyo zuhdigan iyo waxa weeya tadakurkaas si loo helo bal taas raggii horta istixbaabkeedu dee khilaaf kuma sugna dumarka xaaladoodu maxay tahay dumarku xabaal ma ziyaaran karaan taa weeye mise ma ziyaaran karaan kale sharax halkan raximah llahu tacaala imaam nawowi khilaafkuu culimada soo naqliyo uu leeyahy khilaafkaa culimada jira waa awjuh madhabka shaafici kuba sugan bacd alculamaa waxay kuba tegeen may ee dumarku way ka duwan yihiinoo waaba uma banaana kolley waxyaalahay darishadeenna waxaa kaba mid ah lacana allahu zawaaraati lqubuuri xadiidka ciddii warisay ma sheegina waa soo dhigtay waa xadiidka rasuulka ilaahay uhi ilaahay uu lacnaday waa dumarka had iyo goor ziyaarta xabaalaha ama ziyaarada badan kole xadiidka axmed iyo tirmidi iyo ibni maajah iyo way wariyeen waana tirmidi wuxuu yidhah waa xadiid xasan oo saxiixa ayuu idhahayo bal xadiidka walow sanadkiisa nin la sheego ay bal matalan maqaal le ama jahaala ay kuba sugan tahay laakiin tirmidiya waa kaas waa tasxiixiyey aimadaasna way soo saareen bartaabo weeye barhkood waa qowlkay kuba tegeen qolayin baa waxa ay leeyihiin waa demee waa karaha un ee taxriim xaddeed ma gaadhsiisna qowlka saddexaad ama wejka saddexaad ee madhabka kuba sugan qowl culimadu leeyahayna waa inay ibaaxo tahay bal haddaba qolooyinkii culimada ka mid ahaa ee iyagu waxa weeyaan kuba tegay inay xaaraantae xadiidkaa horta way dariishadeen axaadiisan aan hayni ah zuuru lqubuura ena waxay leeyihin de wowgan waa wow ljamaaco jamaacada dukuur buu kuba dhacaa khilaafkiisuna kollay kutub lusuul waa jiraabeen laakiin damiira dukuur dumarku ma gelayaan bay xaggan usuulka bacdigood ay raajax yeelaan walow dee taqliibo yimaado kolkol dee meelo ay gelayaanna ay jirto oo bal markaa taas bay tahe laakiin waxaan leenahay dawaaf culimada ka midii waxay ku tegayaan ibaaxo waxyaalahay ibaaxada ugu tegayaanna waxaa kaa mid horta xadiidkaas saxaabis ee qurdubi ay yidhahaan laftii uu keenaya waa zawaaraad kuwa had iyo goor ka caado yeeshee ku noqnoqdo iyo taasoo ee badshashadaas iyo kunoqnoqodkaas iyo iyagoo sabirkoodu yar yahay oo dhici karta inay waxyaale maxduura ay kuba dhacaan oo oohin iyo baroor iyo waxyaaliya waxaan toosnayn ama iftitaan kale de waa debad bay u baxayaanoo guryahoodii way ka baxayaana ay timaado tabarujiya waxyaalahaas ay dhacdo bal umuurahaasaba imanaya laakiin hadday ziyaaro looga jeedo ibticaad iyo tadakur ay tahay de waxa weeyaan annisaa shaqaa'iq rijaalo way la wadaagsanayaan oo bal taas bay leeyihiin oo bal matalan waxyaalaha ay markaa xujaystaan waxaa kaba mid ah xalaytaynu waxaan soo aragnay caaisha marka inooga warramaysay iyadiyo rasuulkii ilaahay bal xaalkoodii habeenkii uu baqiic tegay iyo iyo dee ficilkeedii arrintaynu xalay soo maray waxay ku tiri rasuulkii ilaahay kayfa aqulu lahum ya rasuul allahi waana waqti dambe rasuulkii ilaahayow maxaan ku idhaahaa haddaan xabaalaha ziyaarto uma diidinoo kuma inkirinoo dee kuma banaano ma odran waa kan ducadii buu usheego wuxuu yihi quli waana maaha aqalkaaga ka dhee de waa xabaal la ziyaartay asalaamu calى ahli diyaari min almuminiin walmuslimiin waa xadiidkaynu hayne saxiixa muslim inooguba sugan waxaa kaloo kitaabkan kuba soo aragnay haweeney qabri agteeda fadhiyo kaba ooyeysay rasuulkii ilaahay dee oohintuu u diiday oo sabir buu ku yidhi markii dambe ay u timina inama sabru cinda sadmati اlأulى buu yihi muu odhan dee kuma banaanaba qabri inaad tagto ama aad saka hadho ama sideeda hauba tagto bukhaarina baabka uu ziyaaraة اlqabri usoo dhigtay xadiidkaasun buu soo arooriyo kuwani agtiisa kuwii uu soo saaray maha kuwan aan hayna kaasun baaba kuba kaaftoomay isagoo taa uba dariishanaya bal taas arrin kalena way jirtaayo xaakim musadragiisa kuba sugan oo caaisha ayaa walaalkeed cabduraxmaan malaasifa ja-na wuu dhintay meel maka ka baxsanna uu ku dhinto markii dambena makaa la geeyey markii ay maka timi bay tidhi qabrigii geeyo way soo ziyaaratay oo walaal lahayd haddaan joogo halkii aad ku dhimatun baaba lagugu aasilaa maalin kalea maxaa la arkay ibnu abi muleyka iyadoo qubuurta kaba soo noqotay oo markay tidhi qabrigii walaalkii baan soo ziyaartay makana way ahayd ayuu ihi miyaantaa laysu diidin oo deetay tidhi markii hore nahyi baa jire waa la ysu fasaxay markaa taasi ay keenayso caaisha marka la eego waana siday dawaaf culimada ka midi ku tagaane nahyigaa hore caamka ahaa markii idan iyo fasax iyo naska yimi ee waa caamo rag iyo dumarba waa khuseynayaayo arrintan tadakurka iyo waxyaalahana waa wax loo wada baahanyay haddii wixii maxduura la yskaba ilaaliyo kollay xadiidkaasna xaakim waa kuba sugan yahay balkana waan haynaa marka saa daraaddeed bay ayma qaarkood ama barhkoodba ama kuwo kala duwan iyadoo jaanibkan adiladu markaas ay yar ka raajaxsan tahay ama ka xoog badan tahay adiladan kale nahyigu kuba yimi oo dee ka lacana allahu zawaraat lqubuur ugu xoog badan yahay ama waxa weeyaan bal waxa weeye ugu xoog badan yahay ayay barhkood leeyihin maya iyagiina qabuurtii way ziyaaran karaan marka wixii maxduur iyo de waxaan dhibta maxduurkii shareecadu ama wixii shareecadu diidaysa ay iskaba dhowraan oo bal taas way ziyaaran karaan waa nastaa de ficilka caaishana ahaa insa qurdub iyo rag leh shawkan iyo rag lehna ay raajax yeelaan khaasatan nusuustan yar cumuumkeeda iyo xadiidkan khaasatan aan xalay hayne quli uu rasuulka ilahi yihi an u diidin waliba waktiyadii dambena ay ahayd iyo bal umuuraha taas weeyaanoo bal awjuudaasi haba jirte kolley wejka ay bacd alculamaa raajax yeelaan ee adiladiisa ka xoog badan kuwa kale kuba raajax yeelaan kaas ba wey waana intii aan xalay lahaa bal waanu yar marka dambe aan eegi doona xdثna abubكر بن abي شhaybة ومحamed بن cabd للhi بn نmayri ومحamed بن المثنى وlفd لabي bkri وبni نmayri inaan lafdiga soo socda محamed بن المثنى lafdigiisii maaha ee labada kale lafdigoodii yahay qaalu lakiin saddexdooduba waxay yidhaaheen xadثna محamed بن فضayl عan abي sinاn وهuوa ضrاr بن mrة عن محاaرب بن dثاr عan بن برaydة عan abيه qala رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم bal xagga sanadkan abu sinaan la yidhaah baa caawa inoogu sugan caawaana inoogu horeyso hore umaynaa soo arag muslimna nin kaleo abu sinaan la yidhaah isku dabaqayiin baa jirta bal nisbe guudna ay wadaagsadaan marna aan kusoo aragnay intii waxa weeyaan abwaabtii masaajidda iyo xaggii dee aanu soo soo haynay masaajid xadiidkii laa wajadta inamaa buniyat اlmasaajidu lima buniyat lahu aynu kuba soo maray oo isna abu sinaan ishaybani la yidhaah ka abu sinan shaybani اlashar bay idhaahaan kana abu sinan shaybani اlakbar bay idhaahaane lakin waa kan sheekhu si inoogu kala sooco yidhi diraar ibnu mura la yidhah bal ninkaas isaga waxa weeye horeynu usoo maro saciid ibnu sinan baa la odhanaya abu sinanna waana dabaqadan de adigu atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaan walow siqaara taabiciinna ay la mucaasaroodeen ay la waktigahayn lakiin aanay usugnaanin soxba matalan dad saxaabaha inay arkeenba marka ninka abu sinan ashaybani askar la yidhaahe saciid ibnu sinan alburjumi alkufi aynu hore usoo maray xadiidkaa keliya een sheegaye ahaa laa wajadta ninkii lahaa yaa awr i saasa ii sheega inamaa buniyat masaajidu lima buniyat lah xadiidkaa keliya unbuu kitaabkan ku leeyahay muslim waa abu sinan maska askar ama ninkan aan hayno oo marka abu sinan ashaybani alakbar waa kan magaciisii dirar ibnu mure inoo sheegay ninkaasna waa nin ka xoog badan xagga itqaanka waa nin fiqo oo sabtiya ninkani bal min khiyaari cibaad illahi saalixiin ahaaba oo dee dadka adigu waa nin addoon saalixanaba ahaa fiqa oo sabtiya lakiin isaga xadiidkeenan buu ku leeyahay kitaabka xadiid insha allahu tacaala kitaabu siyaam aan ugu tegi doono oo kollay dee dad kale hala wadaagsadeen xadiidkana ha soo celceliya muslime kaba wuu soo celin doonaa mar kale xadiidka ina sawma li wa ana ajzi bihi kollay riwaayaadkiisa iyo duruqda inoo iman doonto mid kamida oo waliba soo noqnoqotay isagana ku jiri doona waa inta uu kitaabka ku leeyahay lakiin waa nin siqaan leenahay isaguna waa marka abu sinan ashaybani alakbar ka kalena abu sinan ashaybani alaskar weeye waana ta aan sheegay magaciisa isagana isaguna ma dambeeyo halkaa hore un weeye marka ibn burayda insha allahu tacaala magaciisa waan arki doonaa ku yahay qaala wuxuu yihi markaa buraydat bn اlxusayb qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi nahaytukum waan idin diiday can ziyaarati اlqubuuri xabaalaha ziyaaradooda ayaan idin diiday oo horu u diiday dee waqtigii jaahiliyadii waxyaala ay weyneyn jireenna waa jireen islaamkii hagaag iyo iimaankii uma sugnaanin si umuurihii markii hore kaba dhici jirtay agtooda aanay ugaba dhicin iyo sadan lidariica rasuulka ilaahay ugu diiday inay xabaalaba ay ziyaartaan oo aanay u qaado mase dhagxaantii ay weyneyn jireen iyo nooceed in qabrigan la ziyaaranayaaba uu yahay marka rasuulka ilaahay de markii dambe umuurihii ay sugnaadeen ee dadkiina iimaankii iyo sharaa'icdiisii ay hagaag u fahmeen ayaa muxuu yihi fazuuruuha ziyaarta ayuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh wanahaytukum waan idin diido o waan idinka nahiyey can luxuumi adaaxi odxiyooyinka hilbahooda ama hiribka adaaxida aad qalataan fowqa halaatin saddex cisho wax ka badan inaad haysataan waan idinka nahiyey markii hore faamsikuu haysta maa badaa lakum inta idin muuqata oo sida doontaan isaga haysta wanahaytukum oo macnaa dhibta oo kaydsado inta doontaan waa cuni kartaan wey wanahaytukum waan idin diiday can الnabidi waa can shurb الnabidi wey waxaa nabidka ah ficil macnaa mafcuul weyo dayna waxbaa lagu turi macna mamud nabidka cabitaankiisa ilaa fi siqaayin in qarbad ama sibraar iyo waxaa aad dee ku nabiidsataan oo ka cabaysaan un mooyaane weelalkan kale ee adag ee asa qarbadkaa ama sibraarka aan ahayn ee dhici karta wixii kuba sugnay iyagu isbedelay aan la dareemi karin bal markaa kaa weelkaa un dee ha ku cabina ee kaasun mooye wax kaleyna ku cabtaan waan idin diiday fashrabuu caba fi lasqiyati asqiyada kulliha waa awaanida imika halkan ama ha noqoto siqihii ama waxyaalihii kale haba noqoto ee xantamkii iyo bal matalan muqayarkii iyo waxaynu soo marray musafadkii iyo asqiyada dhammaanteed laakiin walaa tashrabu iska ilaaliya uno ha cabina muskiran wax lagu sakhraamayo ha cabina bal xadiidkani kolley horta wuxuu kaga mid yahay axaadiista iyadu kulansatay ama isu geynaysa naasik iyo mansuk oo rasuulka ilaahi mansukhii buu sheego kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur waa xukum mar hore jiray waa la nasakhay naasikhina waa kanoo fazuuruuha wanahaytukum can luxuumi اladaaxi fowqa halaaثin waa xukum mar lagu camal falayey laakiin la nasakhay faamsiku maa badaa lakum min anaasikhi weeye wanahaytukum can inabidi ilaa fi siqaain waa xukum isagana waktiya lagu camal falay inu kitaabiimaan kusoo maroo la nasakhay naasikhina fashrabuu fi lasqiyati kulliha oo markaa xadiidkani walow saddex qaybood uu kaba kooban yahay ama saddex fiqro naasikh iyo mansuukhi baa meel keliya kuba wada sugan taasba weeye bal markaa nahyigii hore ziyaarada xabaalaha waa la nasakhay waana tan la amray bal raggii iyo dee bal dumarkiina waa tan raggii iyada hadal kama taagnay dumarkiina aan kaba soo baxnay iyada xadiidka qaybtan waan soo aragnay wanahaytukum can luxumi adaaxi fowqa halaaثina kitaab adaaxi waa inoo dambeeya nahyigan iyo sababtiisna waa inoo dambeeya xadiidkana uu soo celin doonaa markaa muslim waa inoo dambeeya waxay ahayd un adigu iyadoo ciid aladxaa waqtigeedii joogo dadkii muslimiintana adaaxidoodii ay qalanayaan baa dad reer miyi ahaa oo kolley baahnaa ayaa madiine yimi oo soo gaadhay haddaba dadkaasi dee loo caawiyo oo wax loo gaadhsiiyo ayaa dadkii adaaxida qalanaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ka nahiyey hilibkii adxiyadooda saddex cisho wax ka badan inay haystaan ee maalintaa wax ka cuneen iyo maalin labaad iyo maalin saddexaad ujeedadu dee marka horena way iska shiilan jireen oo hilibkooday hadday doon siday doonaan u samaysan jireen oo mudda iskaba cuni jireen markaasi dadkaa loo gaadhsiiye bay ahayd laakiin sanadii dambe markay timi rasuulkii ilaahayna arrinkii ay uba sheegeen ayuu sheegay cilladaa inay ahayd cilladiina markaa ma jirto xukumkuna dee cilladiisu buu laba soconaya marka inta aad doontaan sida doontaan isaga cuna weyo hadduu dee ruuxii uu iska dhigto bildan uu neefkiisii iska cuno looma diidayo weeyaan markaase arrintaa hore arrin la nasakay bay ahayd oo cillo jirtay bay ahayd oo cilladina markaa meeshii bay kaba baxday haddii dee cillada ay soo noqotona waaxiskaba iman karaan nabidkana horena waynu soo marray ashribana way dambaysaa haddana wuu soo celin doonaayo manaa nabidku horta wax kale ma ahaynba ee waa dee biyahoodin caadiga unbay xabada ama intimiray ku ridi jireen ama zabiib iyo waxyaalahaasay dhigi jireen markaasaa muddo lagu dayn jiro wixii uu ku milmayay iyo xataa hadday adkaayeen dee casiir oo kale u noqonayeeno wax macaanna markay timirtii milanto milanto sharaab macaan buu u noqonayey marka markay saas kaas baa nabiidkooda u ahaaye ee ay markaa maalinta hore iska cabeeyeen oo maalinta labaad iyo haddaba waxaa dhacaysay waxan iyaguna haddaba wax kale kuba darin markuu waxani raago uu khamiirayey markaasuu isbedelayo dee intuu xumbeeyuu noqonaya wax caqliga dadkaba dooriyo oo lagu sakhraamayo rasuulka ilaahay markaa salawaat ullaahi wasalaamu calayh weelalka qaarkood buu yihi waxa ku nabiidsanina sababtuna waxa weya weelalka sida jalxadii iyo waxyaalaha kale qoriga ka samaysan iyo hawo sidaa soo gelaysa aanay jirin wixii bal matalata waxaa dhici karta wixii oo isbedelay inaanu ruuxu ogaanu uhaysto u nabiidkii caadigaa biyaha yar macaanaaday un uu haysto iskaba cabo uu kuba sakhraamo laakiin sibraarka ama waxyaalaha hargaal laga sameeyo iyada kol hadduu heerkaa dambe gaadho uu muuqanayo waaba kala dilaacinayay waayo uu xumbaynayo xoorinaya wixii baadna qasbadan buu yeelanayaayo markaasa ama xadhigu goosanaya ama isagaabu dilaacinayay marka waa laga garana waa la iska garanaya kaas kan kale laakiin uu ku qarsoomayey tii buu rasuulka ilaahay u diiday laakiin markii dambe de waa u wada fasaxo de inay digtoonaadaan oo de maalinta hore iyo labada cishee hore iyo iskuma bedelayn saddex cisho laakiin hadduu gaadho kollay isbedel baa imanayay ashri bay taasi nooguma dambaysaa rasuulka ilahi ba waktigaa haddii xataa wax loo nabidiyo markaa maalinta saddexaadiya waa la iska daadinayay de iyagoo caadiya hadda aan markaa ahayn oo iskaba caadiya bal markaa taas bay ahayd oo iyada tiina uu fasaxay laakiin muxuu yihi walaa tashrabu muskiran marka waxaan leenahay labadan qaybood ee dambe way inoo dambeeyaan walow aynu qeyb kitaabulimaan kusoo marray xadiidkii reer cabdilqays markii aan soo haynay aynu kitaabulimaan kuwa soo marray qeybta nabidka iyo asqiyada iyo taas bal intaasi waa xadiidka qaala bnu numayrin fi riwaayati wuxuu ku yihi can cabdillahi bni buraydata can abihi marka waxay eeg saddexa sheekha muslim ee xadiidka wada wadaagtay moxamed ibnu fudayl kaba wariyey laba maxay yidhaaheen can ibni buraydata oo may magacaabin ina burayduu ku yahay n buraydat oo صaxaabigii ah buraydat bn اxusein marka cabdلlah bn br ibn nmayr maxamed ibn cabdالlahi ibn numayr ayaa inoo magacaabay oo ibn burayda halkan noogu sugani waa cabdالlahi ibn burayda ee maha sulayman sulaymanna xadiidka riwaayo ku leeyay aabihii uu kaba wariyay labadaba kitaabka hore inagu soo maray labadooduba reer marwo bay ahaayeen magaalada dee ma wara anahar mee khuraasaan kuma taalay ee cabdillahi ibn mubaarak iyo ay kaba yimaadeene culimadan maraawizada oo dhan iyo loo nisbeeyo oo dee kollay shaaficiyaduna agtooda labada dariiqo kolna dariiqat lkhuraasaniyin bay idhahaan dariiqada labaad kolna dariiqat lmaraawizo iyagaa u badnaaba xagga fiqiga labada dariiqay leeyihiin ba shaaficiyadu oo dariiqat lciraaqiyiin waxaa dariiqat lkhuraasaniya ama dariiqat lmaraawiza ayaaba qaabisha oo dee markaas haddaba in halkaasay labadooduba qaabnimay ka wada noqdeen waa laba noo taabiciin labadooduba oo taabiciintii dhexo dee saxaabiga waynbaa dhalay cabdالlahi بn burayda waxaaba la yidhaha boqol iyo shantii ama boqol iyo shan iyo tobankii buu dhintay horeynu kitaabka bilowyadiisiiba ugu soo maray isagoo boqol gaadhay ka kalena adigu sulaymaanna boqol iyo shantii buu dhintay isagoo malaa sagaashan iyo gaadho labaduba waa laba noo iqaad oo xadiidkana labadaba way wariyeene laakiin riwaayada qolooyinkan imakaan hayno ninka warinaya abihii ka warinaya cabdالlahi بn burayda kuwo kalena waa inoo dambeeya وxadثna yaحya بn yaحya qal aخbarana abu khaysamata wa زuhayr بn mعaawiya aلjuعفي عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة urاh waxaan umalaynaya عن أبيه inuu أبiهi kaba warinaya شhk min أبي khayثمة أبو khayثمة ayaa shakigu xaggiisa kaba yime lakin de xadيثka أبihi bu kaba warinaya waa ta riwaayada horeba shaki laanta inooguma sugan ina buraydahana waa bl xadيث waa cabdالlahi gon عن النبي صلى الله عليه وسلم xا وxadثna abubكر بن أbي شhaybta qال xadثna qبيصة بن cقبة عن سفyان عن cلقبة بن mrhd عن سlayمان بن برaydة عن أbيه عن النبي صلى الله عليه وسلم bal xadيثka eeg waa xadيثkii un lakiin maanta iyo ina burayde kaba warinaya clqمة riwaayada clqمة waa سlayman lakiin riwaayada caضاء الkhuraaساني oo inoo dambaysa iyo riwaayadan qolooyinka hore ay wariyeene mحamed may abusina محarib بن dثاr riwaayadiisa labadaba riwaayadooda waa cabdالlahi بn burayda riwaayadan qabiisana marka la eego mee calqabana waa sulayman ibn burayda waa laba noo iqoo walaal ah ilma burayda labadooduba qabisat ibn cuqbana imaka inoo horeysa lakin waa nin dee kolley asxaabtii markaa iyo xertii sufyaan thawri kaba mid ah atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyeyna kaba mid ahaa xafn xajar saduqun rubamaa khaalaf oo cibaaradu kaba cabira waa nin run badan ee kolkol inuu dadka khilaafo waa suurtagal buu idhah lakiin aimo kala duwan ayaa isagoo idlaaqay tawsiiqiisa idlaaqay kitaabkeenana xadiidkan iyo ahar aan muqadimadii kusoo aragnuu ku leeyahay wa xadana bn abi cumara ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عضاء الخراساني عdاء بن مyسرة بن أبي مسلم kale waa nin cاalim ahaa oo taaبiciintiina kaba mid ahaa de kitaabkana waa ku yaryahay oo kumaba badno xadيiثkan unbu kuba leeyahay de aimo kala duwanna way tawsiiqeen walow barhkood ee yar ay leeyihiin irsaal badan iyo ayuu leeyahay khaasatan صaxaabo uu la kulmay ma jirto riwaayaad صaxaabo kala duwan wax ka wariyo intuba waxay leeyihin waa marasil un waa irsaale qal xadaثnي cabdالlahi بn burayda عan abihi عan النabiy slى الlahu عalيه wasalam kulhm bimacna xadiiث abi sinan drar ibn mure xadiidkiisii un ayuba la macnaa waana xadiidkaa kaba soo baxnay baabu tarki الصalaaةi calى اlqatili nafsih ama calى lqatili nafsahu dhan baabu tarki salaati waa salaada ka tegitaankeedii lagaba tegayey in lagu tukado cala alqaatili kii dilay nafsahu naftiisa dilay oo ruuxii isagu isdilay bal salaadii dee meydka weeye salaadii janaasada weeye in la iska daayo oo lagaba tago khaasatan dee imaamkii oo kale iyo uu kaba tago taas buu baabkeediiyo wixii kuba yimi xadaثna cawn بn salamin اlkufiyu qaal akbarana zuhayr wa abu khaysamii marka dhawaydaan soo haynay can simakin can jaabir bni samurata qaala utiya nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa waxaa loo keeno loola yimi birajuli nin qatala dilay nafsahu naftiisa bimashaaqisa mashaaqisku dilay jamcu mushqasin weeye waa sihaam ama leelab yar afkoodu ballaadnaa weeyo tiibu adigu mala isku muday adigu iskuba dilay nink falam yusalli calayhi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh ninkii kumuu tukan bal adigu kumuu tukan laakiin cid kale ma ku tukatay kollay riwaayada nasaa-i waxaa kuba sugnayd ama ana falaa usalli calayhi anigu kuma tukanayo taasi dee daahirkeeda uu yahay ama aduna waadaata tafsiil oo dee waay bal in dee ama idinku kuma tukadoo kale iyo dee ama keyrkii waa ku tukan karaayo anigu kuma tukanayo cibaaradu siday keenayso waana dee si rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ninkii markii la keenay uu weydiin jiray dadka dayn ma lagu leeyo de haddii la yidhaha dayn ma dayn baa lagu leeyahay muxuu odhan jiray basallow calaa saaxibikum kuma tukan jirin intii hore o dhan markii dambe uu isagu dee taxamulay inuu deynka bixiyo un mooye intii hore waxau odhan jiray saaxibkiin kuma tukada bal taasoo kalea bay noqone rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kuma tukan bal xadiidku wuxuu daliil u yahay san dee tarjamaduba ay tahay ruuxii isagu isdilay waa dembi weyn buu galoo naftiisa ma laha saa ruux kale inuu dila aanay u banaana inay dembi weyntaa naftiisa inuu dilaana ay lamid un tahayo waayo naftiisa isaga milkigiisa ma aha dee ruuxii naftiisa wax ku dilana wixii uu ku dilay baaba lagu cadaabaya sida xadiiskii nooguba yimi haddaba bal ruuxaas cisyaankiisan daraaddeed inaan looguba tukanaynba kollay salafkii barhkoodna sida cumar bin cabdilcaziz iyo awsaac iyo qowlkood bay ahayd lakiin jamaahiir alculamaa waxay leeyihin waa lagu tukanaya xadiidkana waxay leeyihiin un rasuulka ilaahay wuxuu ugu tukan waayey saa ninkii deynka lahaaba ugu tukan waayey waa dadka zajrin uu dadka ficilkan oo kale kaba zajrinayo laakiin saxaabadu way kuba tukadeen cibaarada dee nasaa-ina ba ay kaba qaadanayeen taasoo mink waxa weeyaan kollay ruuxii dee muslim ah islaamnimo loo xukumayo waa lagu tukanaya allahuma waxaa laga soo reebay in ruuxaa dee shahiidka ah ee dagaalkii gaalada kuba dhintay bal wixii aan intaa ahayn kollay jamaahiir alculamaa ama madhab alculamaa si guudba ama isagu si haystilo ama ruux la xaday oo xad loo dilay se ruux intuu siyaysay la rajmiyo oo kii rasuulka ilaahay kuba tukaday ama ku qisaas loo dilay ha noqde ama xad kale ha loo dilay haba noqde waa in lagu wada tukanayo n lakin de waxay yidhaahaa ama dadkii iyagu ahlulfadliga ahaa ama se imaamkii oo kale si waxani ay zajrin ay u noqoto dadka ficilka lagaba dheereeyo xumidiisana lagu muujiyo sidaa rasuulka ilaahayba yeelay saxaabadii kaliyo ay kuba tukato isagu si aan dadku u fudaydsan deynka oo waxa iyagoon waxba u baahnayn aanay deyn u qaadan ama marka dambeba iska bixinteedii aanay u fudaydsan ayuu rasuulka ilaahay taa uba yeelay bal tanna waa tane bal dee noocaas iyagii waaba taasoo waa wax jidaysan laakiin sida si guud markaan eegno kollay wixii dee nas ka soo reebay uun mooyaane wax kale oo laga soo reebaya ma jirto de way banaantay in laguba tukado kolle dii iimaan ama islaamnimo ruuxii looba xukumayo bal taasba wey falam yusalli calayh bal kitaab uljanais waa inoo dhammaaday kollay waxaa inoo yaalaynaa arrin kollay aan xaalaynaya xaalaynayay waayo marka la eegana kollay jawaanib marka laga eego o iska fududay jawaanibna de wax laga yaaba inay yar sucuubo yeelato ciddii xataa musalaxagaa usoo akrisatay janib ay u tacarudeen kutubtii musalax ay u bambaxeen oo dee uu ruuxii intuu wax ka ararkay maqlay loo sharxay ma ahayn janibkaas oo kale bal markaa laakiin waa tii dee bal janibkiina ayun baan markaa ahayd wixii aan ku yar kordhin karana si aan uba yar kordhiyo ujeedadu si aan ufaa'idaysano waa umuuro kitaabkan baynu ugu baahan nahay muslim bukhaari uu ninkii akrisanaya ugu baahan kutubta kale waa loogu baahan yahy walow mid ay jirto culimadu ay kuba tagaan sida dee markaa ay kutubtooda istilaax iyo keyrkoodba ay kuba sheegaan labadan kitaab miizada ay leeyihiin daraaddeed oo ah inay ummaddu kula kulantay aqbal oo dee aqbalkaa lagula kulmaa wax ka weyn waana markaa kitaabka ilaahay dabadeed kutubtii ugu asaxsanaa culimadu waxay kaba dhigaan dadkan mudalisiinta ah ee kitaabka labadan kitaab kuba sugan ee an aan samacna caddayn inay ku xambaarantay iyaga agtooda labada kitaab le axaadiistoodii waa taa wada maqbuushe aqbalka laguma kulmaye bal samaac inuu iyaga agtooda xataa inagu yaynaan arkinbe inuu uba sugnaaday oo samaacun bay kuba xambaarantay waana saa dee ay kutubtii musalaxa imaam nawiya keyrkiiba ay yidhaahaan kuli xaqin imaamkii shahirkaa taqiyudiin subkina xaafidkii shahirkaa sheekhiisii mizi jamaaludiin almizi ayuu weydiiye uu yihi axaadiistan saxiixayn kuba sugan ee mudalisiine ay warinayaan ay cancaneeyeen duruq ma loo wada helay dee xaafidkaasna xaafid addunya fii waqtiha ayuu ahaa duruq macnaa ujeedadu dariiq kale oo samaac ku sugan yahay ma loo wada helay deetu leymay in badan oo taa kamida lama helino burhkood waa dariiqaasun baaban inaga waxayna soo gaadhay yahay de arrinku waxa weeyaan waa taxsiina lidanni bishaykhayn iyo bal horta arrintaasi way jirtaa labadan kitaab inagu waaba de arrin gaara ayay leeyihiin lakiin haddana dee masalada si guud baan isaga eeganaynaa iyo waxyaalihii la yidhi bal markaa laba arrimood baa kala jira midi waa tadliisku muxuu ukala baxaa anwaacda tadliisku taas waa ti kutubta musalaxe tadliis isnaad iyo tadliis shuuk ay uqaybinayeen tadliis isnaadkana ay sii qaybineen tadliis lcadfi iyo tadliis lqadci iyo waxyaale ay odhanayeen bal masalan tadliiska shuyukhuna asbaabihiisa ay sheegayeen oo taasi waa anwaacdii barhkoodna ayn xukumka mudaliskana dee kollay kutub lmusalax way kuba sugnay iyagoo aqwaal ah waa la aqbalayaayo waa la wada celinayaayo dadka qaarkood baa la aqbalaya sida sufyaan ibnu cuyayni ninkii siqa u mooye cid kale aan dee tadliisna ama aan ridin waxyaala saas aan soo ogaan lakiin arrintan ah dabaqaat lmudalisiin ujeedada dadkii tadliiska culimadu ay ku sifeeyeen walow sifayntaa tadliis lagu sifeeyey aanay isleekayn oo mid badsaday iyo mid yaray si ay isugu jiraan haddana dabaqaad bay leeyihiin way kala mudan yihiin dabaqaadkaasna axkaam bay yeelanayaan dabaqo kastaaba xukun bay yeelan dabaqaadka qaar kitaabka de way kusoo noqnoqonayaan dadkeedu way ku jiraan dabaqaadka qaarna aad bay u yaryihiinba xukun bay laakiin dabaqo kastaaba yeelanaysaa ee bal dabaqaadkaas waxaan idhi waaba shan dabaqo marka hore aan sii sheegay muhimka tale aan idikaf ahaa waan markaa eegaynaa shantii dabaqo de inaan kala sheeg sheegno dabaqadii koobaad taa laba taas waa mid marka bal taa sheegnayn bal haddaad wax soo hesheen xukum iyo aan sheegno haddana lixdii ninaynu haynay dabaqadeebaa kuma dabaqada koobaad ah dabaqada labaadkeebaa ku jira dabaqada saddexaad baa ku jira dee aan siban idhaahno dabaqada afraad iyo shanaad ma gelayaan raggani afraad iyo shanaad asalahaan mama gelayaan oo waa nooc kale kuwaasi afraad iyo shanaad noqdaa raggani ma uma dhaadhici karaan afraad iyo shanaade saddexan kaley ku wada jiraane bal maxaad soo aragteen marka dee markii hore waa ti aad tarjamadooda soo hesheen intaas bay ahayd marka waxaan idhi shafooyin baabay noqonaysaa bal ciddii dee in waxhaysaa ayaa hadli doonta dabaqada bal masalan inagoo mid mid udhigayna waxaan marka horeba sii sheegay anigu shan dabaqaa meesha ay tahay waa saas uma baahnin markaa waa imase dabaqa iyo intay tahay waa taa dabaqada saddexaad iyo ta afraad iyo dhammaan waan sheegi doonaa dee maxay kala yihiin laakiin raggan lixdaa markaan kala qaadaynana kuma jiraan dabaqada afraad iyo ta shanaad ma gelayaan waayo markaas hadalkii idinka ayaan idin xaggiina usoo wareegaya maxaa soo hesheen waayo kutub qaarna hadda waan idin tilmaamay waxaan idin tilmaamay kitaab jaamicu taxsiil la idhaaho oo uu leeyahay xaafid alcalaa de mooye kollay imaka duruq badan baa wax lagu baadhaayo wa kolkol waa la iska wada heli karaa adoo kitaabkiisoo iibsanba maanta ninkii dee yar adeegsan karaa waxyaalahan cusub waxaa kaloon idin tilmaamay kitaab xaafid kitaabka waxaa horeeya calaa-i xaafidna kitaabka buu intuu talkiisiyay khaasatan jaanibka dabaqaadka maha jaanibka irsaalka iyo waxa kaluu kaba hadlo ayuu haddana dee iidaax iyo waxyaale uu ku siyaadiya waxyaala uu kukhilaafayna way jirta waliba xaafid oo tacriifu ahli taqdiis bimaratib lmawsufiina bitadliis waliba waxaa kaloo lia xaafid waxaa kaloo halkaa kagaba hadlaa kitaabkiisa anukat calaa muqadimati bni salax kaasna iyadana waa ku sugan yao waa kaga hadla kolkol ragga qaarkood halkan mid uu ku sheegay baa dabaqadii is yar weydaartaan laakiin waxa weeyaan kaasna uu kaga hadla weliba waxa dambeeye nukadkaa dambeeyey de qolooyinkan mucaasiriinta ee tadliiska wax ka qorayna kollay kutub kala duwan baa jirta oo laakiin iyaguna kollay way dhiganayaanba bal intuu horta markaas oo dee masaadirtiina waa idin tilmaamay ee muhimku talkhiiskii weye maxaa soo aragteen ciddii bal bilaabaysa hadalka inoo furays waraaq yar waan hayaa iyada waraaqda yareen hayo waxaa ku qoran un in magacyadii camr bnu dinar waa dabaqada fulan yaxya waa dabaqada waa taasoo say kala yihin oo taasi waa marka dambe waa xaalada dambe marka dambe aynu lixtoodii eegeyno nacam haye shanta wataan sheegay haye aan lagu sifayn de ilaa naadir waa shay muhima haddaan ka safayno aan ka reebno markaa maxaa keenay noqonaysaa dabaqadii kuma tira ma lam yuusuf fi dalika ila naadiran maanaa ujeedada sifaynta lagu sifeeyey way yar tahay haddii ay noqoto laguma sifayn markaa baabka way ka baxayaan dabaqada kuma jira aye bal ha joogto in ay joogto yaxya ibnu saciid iyo amsiladu in markaa laguma sifayn xukumka markaa martabada qoladaasi maxay noqonaysa sidaad soo aragtay waayo eg ninki waa dabaqadii koobaad dabaqadan maxaa xukumkeedu yahay xagga qabuul iyo qabuul la-aan waayo waxaan soo dhigta kutubtii musalaxa waxaa ku aragteen ruuxu hadduu mudalis yahay haddii uu sanaa caddeeyana waa la aqbalaa haddii uu can iyo qaalo iyo waxaan dee ku caddayn taas la yimaadana lama aqbalo taas bay ahayd imaka dabaqadii koobaad kol haddaan idhi waa taa aan lagu sifayn ilaa naadiran maxaa xukumkoodu yahay maxaa de riwaayadoodu oo uma baahna in inaan cantoodii ka joogsano on idhaahno bal aan riwaayo kala daydayna miya in samaacoodii bas waay aan yar joogsado halkaas aan dabaqada uma dhaafayno yaa kale wax ku daraya intaan dabaqada laba mid mid baan u eegeynaa oo cancanadooda waxay ka dhigan tahay samaacun bay ka dhigan tahay ama ha caddeeyeen marka ujeedadu samictu ha yidhaahan ama can ha yidhaah waa isla mid iyaga way way maxaa amsila yaad in sheegteen hay bal way ya yaa kaga jira dabaqadaa koobaad dadki camr bnu dinar cid kale miyay ku jirtaa lixdii ay yaa wax ku daraya sax weya bal artay way waktigeeduna dee si dadka meel dheer bay tegayaan kale cashirku intanu ku joogayaa dabaqada koobaad waxa weeyaan waa ka aan lagu sifayn ilaa naadiran ujeedadu tadliiska lagu arkay tadliis waa jira lakin tadliiskaa yar marmar ayay isticmaalayaan iyagoo hadda axaadiistoodu badan tahay ayaa naadir ahaan bay u isticmaalayaan oo markaa de waxaabay ahayd in annaadir laa xukma lahu naadirku xukmalaasay odhan jireen be in la iskaba daayo on laguma soo darin waabay habbooneyd marka saa ay yidhaaheen martabadan riwaayadoodu maxmuudatun cala alitisaal itisaal bay kuba xambaaran tahay ama samaacada amaan marka raggaa waxaa kamid ah ayub isktiyaani raggan nagu soo noqnoqda jarir ibnu xazim xafs ibnu diyaad khalid alxada oo kale cabdullahi ibnu wahb imaamkan camr ibnu dinar waa runoo lixdii waa kaga jiraaba cid kale ka jawaabaysa labadii hore ahayd dabaqada koowaad bal waa taa camr ibnu dinar baa soo galay baan idhi marka waxay ka dhigan tahay camr ibnu dinar isagoo sagaashameeye riwaayo wax ka badan kitaabkeenan kuleh ama can ha yidhaaho ama yaanu odhaninba itisaal bay ku xambaarantay marka taasi waxay kaba dhigan tahay xataa maaha imika muslim baaba joognaa muslim waxaan leenahay mudalisinta cancanaadkoodna waana aqbalaynaa itisaal baan ku xambaarayna xataa kitaab kale hadduu ku sugan yahay kol haddaan cillo kale jirin tadlis laguma cilaynayo xadiidka xataa hadduu abi daud iyo tirmidi iyo kuba sugnaado tadlis laguma cilaynayo waayo waa xukum dabaqadu ay leedahay ee maha xukum kitaabka muslim iyo bukhaari ay leeyihin dabaqadaa xukumkaa le kitaabka saa kugu sugnaato cilo iyo taa kuma cilaynayno waaye dabaqada labaad waayo maxamed markaasna cali adaa raacaya haya marka dabaqadii horta i suure man ixtamala alaimatu macnuu ixtamala waxay ka dhigan tahay tadliis waa jiraa raggaa horena way ka badsadeen lakin haddana imaamiyadu way aqbaleen tadliiskoodan waa la aqbalay oo kutubtii saxiixayd waa laguma soo saaray maxaa waaye yaa sii dhamaynaya maxaa loo keenay inay aimadu ay tadliiska raggan ay aqbalaan kollay umuure yar tiriyaan oo waxyaalaha keenaya yaa haya waa imaam way sax oo ninkana nin imaamo dee kumayaal xadiis buu leeyahay waana nin imaama fanigii kuba imaam haya tadliiskiisoo yar marka loo eego wey tadliis waa jira qoladii hore u ka badsaday lakin axaadiistiis hadduu ninku labaateneeyo xadiisin ayuu miri tadliisyada tadliiskiisu markaa ma yaraanay nin kumayaal xadiis warinayo konton iyo soddon iyo labaateneeyo tadliis laga helay intii kalena maanaa fi jambi ma rawa marka liqilati tadliisi fi jambi ma rawa markaan eegno wuxuu u warinayay badnidiisa kamka uu leeyahay ayaa tadliiskiisi la odhanaya waa nisbo yar marka xukumka riwaayadooduna cid saddexaad maxaad farta taagaysaa adugu ya riwaayadooda an hiqa adugu dee barhkoodu way kuba sheegeen muhimka waaye marka riwaayadooda waa la aqbalaya macnaha ama samaac hadday caddeeyaan iyo haddaanay caddeyn ba waa la aqbalaya markaa tahay sax w sax wey tadliiskoodii de a waa tadliiskoodii waayo bal haddaan soo yar talkiisiyo tii labaad waxay noqon saa ay ka dhawaajiyeen man ixtamala aimatu tadli waa ruux a'imadii cilmigani tadliiskiisa iyadoo la og yahay inuu leeyahay la iska aqbalay ma sababtuna waxa weeye ama xataa dee samacba iyagoon caddayn weye haddii samaac caddeeyaan marka horeba nin kastaba la aqbali jiray aan dee wax kale lagu daciifine ama ninkani waa imaam oo aimadii dee cilmigan iyo fanigan iyo diintaba weeye markaa de waa nin marka la eego nasiixadiisa uu diinta u naseexan iyo aqoonta uu leeyiy waxyaala iyo inuu waxa ayaabay kuba aqbaleen amase axaadiisiisa uu tadliisiyey marka loo eego wixii aanu tadliisin ee aad u badnaa u warinayay bay aad wax u yar noqonaysaa marka adigu bal qaybtan labaadna waxa weeyaan kii hore la xukum noqonayaanoo riwaayatuhu maxmuulatun cala litisaal riwaayadoodu itisaal bay ku xambaaran tahay bal waaye raggii yaa kaga jira markaas lixdii ay sheekh maxamed ibn abi kathir waye sheekh maxamed isaga wuxuu leeyahy sulayman ibn mahran alacmash iyo yaxya ibn abi kathir baa kaga jira yaa wax ku biirinaya ibrahim labada wayo suri baad ku daraysaa sax ayaa lagu soo dardaro fiicantay waa yahay cid kale waxa odhanaysaa miyay jirtaa sax baa soo eegteen alxamdulilah hortay waan garano raggan kitaabka kusoo noqnoqda waxaa ka mida laba dabaqada labaad ibrahim unakhaci iyo ismaaciil ibn abi khalid iyo bal xasan basr si ay bacdigood yidhaaheen iyo raggan liimaamati baa loo aqlay sufyaan thawri oo kale iyo waa liimaamati ibnu cuyeyn oo la yidhah laa yudalis ilaa cansiqa iyo cabdirazaq iyo kuwaas bal waxaad idhaaheen sax yaxya ibnu abi kathir waa dabaqada labaad oo kolley de waa taa ay qolooyinkan umuurahan inoo soo dabdiyey ay inoogu sheegeen ibnu shihaab waa tanoo barkin way kusoo dareen lakiin arrin baa jirta xafid ibnu xajar tacriifu maratib lmudad ama kitaabkiisa tacriifu ahli taqdiis ibnu shihaab wuxuu geeyey dabaqada saddexaad lakin dee calaa-i baa dabaqada labaad geeyey imaamkaasna weli tadliis ahaan axaadiistiisa kuma cileeyaan oo markaa mala waxa daahira kitaabkuna kaasaa kaba horeeye in dabaqada labaad baan kuba daynaynaa arrinta acmash lakiin acmash waa nin mudalisa tadliiskana badsada in waxaa la arkaa dee san markaa inuu isaga sida xaafidi ay dhahaanba dabaqadan maaha waa dabaqada ku xigta saa uu yihi barhkood baaba yidhi waayo waa nin imaame isaguna oo xaggan imaam kuba ahaa lakin de riwaayadkiisa qaarkood xafs ibnu qiyas wuxuu kaba warinayo o kale iyo shucba iyo kol kol bay iskaba aqbalaanin bal waxaan leenahay acmash kolley waxaabay barhkood raajax yeelaan ama ay raajax yeelaan inuu dabaqada saddexaad yahay arrin kalea jirto ay tahay ino aanuna baahana in iskuba baraarujinayno waxaa jirta shucba markuu saddex nin wax ka warinayo si isagu yihi waa acmash hadduu wax ka warinayo abu isxaaq asabici markuu kaba warinayo qataade hadduu ka warinayo waxaanay maqlin kama aqbali jirin isagu sheekhiisa marka hadduu ninku shucba sanadkii kusugan yahay sheekhiisna uu mudalis yahay waa la iska aqbalaa aamin baa lagayo isagu sheekada de waa ninkii lahaaba laan udalisa axabu ilaya laan azniya axabu ilaya min an udalisa inaan zinaystaan kama jeclay anoo tadlisi la yimaado waa heerkaasu kama joogayo waxaabuu odhan jirayna nimankaa saddexdaa tadliiskoodii anaa idinkaga kaafiyey marka waa taas oo kale acmash naftiisa xafs ibnu qiyas hadduu kaba warinayo waa taas oo kale sheekhadiisu axaadiisooda aada u badsay sida ibrahim ibnu khac iyo amtaashooda hadduu warinayana waa rag lagu yaqaano sheekhadiisii uu in badan badsanayo isna way aqbalaan lakin bal sida kale waxaan leenahay acmash iyadoo riwaayaadkiisa muslimna ay badan yihiin kolley dabaqada saddexaad bay geeyaan lakin dee quyuud badan buu yeelanaya cidda ka warinaysa sida xafso oo kale ama shucba oo kale cidda uu ka warinaysa ibrahim ibnu khac iyo rag laho axaadiisooda uu badsaday oonu tadliisin oo kale waxyaalaha markaa jirjiraye lakiin dabaqada saddexaad baabay geeyaan waxaa dhay dabaqadii saddexaad imaka oo bal waxaan raggaasna ragga tiriyey baa kaa mida ibnu shihaabna barhkood baa de se xaafid kitaabkiisaas oo kale dabaqada saxaad bugey lakin de celaayi baa dabaqada labaad ba ah ee inta badanna kuma cileeyaan ba axaadiistiisa tadliis kuma cileeyaan isagoo axaadiistiisa ay badan tahay bal cid cusub raqamka saddexaad waay cibaaradii haddaan soomaaliyeyno waa tadliiskii waa rag badsaday marka tadliiska ay badsadeen daraaddeed raggaas oo kalena ma aha imaamyadii may xujaysan axaadiistooda wixii aan samictu ama xadathanii odhan ujeeddadu kala day cad ama qaalo iyo taas yidhaahaan way iska dhowraan lama xujaysana wixii ay sama caddeeyeen waa halkii dee xukumkii markaa musalaxu dhigi jiray qoladanu qabanaya ee ahayd ninku hadduu caddeeyo samacna al aqbal haddii kalena lama caddaynayo siiqo muhime ah ama muxtamalo ah uu laba yimaado raggaasi waxaa kaba mida horta iyadoon xabiib bin abi thaabit iyo xumayd طawiil iyo acmash waatano imaka kale haddaan idhi waan gelinay dalxat ibnu naafic iyo abu zubayr iyo ibnu jurayj iyo yaa kale kuma jira raggii aynu lixda ahaya halkan dabaqadan ku jira ya marka acmash mooyo qataade iyo sabiici abu isxaaq sabiici iyo qataada dabaqadan saddexaad weeye macnaa way badsadeen waana wax loo bedeyay bal hadduu riwaayadii shucbe yahay riwaayadii shucbe yahay shucba waa inaga kaafiyey taas oo kale de riwaayaadka qaarkoodna ragga qaarkood oy axaadiistooda aad u badsadeen oo laiskaba matala aqbalaa jira kokol yaxya alqadaan iyo ragga qaarkood hadduu kaba warinayo isaguna ma aqbali jirin yaxya alqadaan iyo muhimku bal dabaqadaasay ku jiraan laba dabaqa inoo hadhay labada dabaqo raggii kumaba jiraane dabaqada afraad yaa waktigeena haatan waa jooga yaa sheegaya maxay dabaqada afraad tahay bal cidda hadlaysa oo idinkuba ya de mactabad waxay noqonaysaa raggan badankooda kol kol ictibaaraad baa soo gelaya sida xumayd dawiiliya ood magacaabiyo kol kol axaadiisa uu anas kaba warinaya la yidhaaho kol kol isagoo thaabit kaba wariyay bay anas xadiidkiisu yimaada walow axaadiis anasna uu jiro labadaba lakin hadda iyagoor de ciddii maqan wasidadii haddii la garanayo kol kol waa la aqbalaa markaan wasidade muhimku iyaga xukunka guud wuxuu noqonayaa samacoodaa la eegaya iyaga walow waxay aan saxiixayn ahayn de saxiixayn ixtibaar kale u yahan ee kuwa samaacooda la eegi haddaan samaacood ahayn waa taa laga joogsanayo ee la iskaba hubsanayo iyaga waa kan samaacoodii loo baahan yahay martabaan saddexaad waayo dabaqada afraad nacam bal waay ka misaalki horta oo markaa waa dadkii badsaday tadliiska dad ducafaa oo macnaa ujeedadu raggaa hore sida sufyaan ibnu cuyayna nin siqa u muqarinay nin kale ma qarinayo laakiin raggani ama dabaqada afraad waxay badsadeen dad daciifaba inay tadriisiyaan aanay magacoodii sheegin ama kuwa majuuriina ay iyagu wax ka wariyaan oo markaa kuwiina ay qariyaan ama ay ridaan oo kale bal markaa taasoo taasay badsadeen kollay xukumka ay leeyihinna markaa muxuu noqonayaa kuwana ya sax wey oo iyaga xukumku waxa weeyaan dabaqada afraad weli waa dad sidooda kale siqaba ah ama warkooda la aqbalayo lakin dadkan de hadduu doono nin daciifa ama majhuulu meeshii ka saaraya xadiiskiina taas oo kale way adag tahay marka waxa ay noqonaysaa iyada waxay caddeeyeen mooyaan samictu ay yidhaaheen mooye wax kale lama aqbalayo wax alla wixii ay cancaneeyeen markaas ama cancanadoodii waa la celinaya marka raggaa waxaa kaba mida bal kitaabka lakin naadir bay ku yihiin waxay leeyihin mutaabacaad un bay yeelanayaan wax saas oo usuula ma yeelanayaan baqiyat ibn lwalid ninkaa la yidhaaho tadlisu taswiyana laguma yaqaanay xajaaj ibn ardaad iyo maxamed ibn isxaaq imaamkii siirada ama imaam ahlimaqaazi oo kale xadiidkasa kole walid ibnu muslim way nagu soo noqnoqdaa ninkan baa adigu raggaa lixdii kumay jirin maane walid ibnu muslim waa nin tadlisu taswiye laguma yaqaano waa nin caaliman ah ama caalimkii waktigiisii waye bacd alawsaaciyo rag lamida lakiin tadliiskan waa badsadaa kitaabkeenana uu kusoo noqnoqdaa had iyo goorle lakin waa dadkaas de la eego samaacooda bal waliba dhibtoodu isaga iyo baqiyo oo kale maaha in samaaca sheekooda un la eegayo inuu sheekiisii samictu yihi sheeka sheekiisaa la eegaya waayo kol kol dhexdaya wax ka ridaya dhexda oo meel dhamaysimaya laba nin isagao caadi samicti bu yihi laakiin meel kale wax ka baqayno laba nin bu isku xidhiidhiyey aan xidhiidhsanayn bo tadriisu taswiye kaa la yidhaha markaasaa daraadeed waxay wada eegaan sanadkao dhan baa ladabagalaa oo ladabagalay xag kale iyaguna wax ka keenayaan oo samaacood iyo taale khaasatan weliid iyo iyo baqiye oo kale baqiya isaga weliid waa ku badan yahay kitaabka ma u soo noqnoqda laakiin baqiya dee wax yarma dabaqada ugu dambeysay nacam may adigu joog haye تمام ويا حتى haday mimka waxa wey kuwa ugu dambeeya waaba sidooday daciif yihin tadliiska fasako arrin kalea lagu daciifiyo dacfi kalea meeshii jira iyada xukunkooda wuxuu noqon yahay xadiidkood naftiisa ee haddii aynu tadliiskan xataa samictu uu yidhaaho dacfigoodii kalea meeshii yaala oo xadiidka si kale ayaaba loo celinaya xataa hadday samicto lakin kol kol baa waxaa dhacda ninkan waxa ay ku daciifiyeen wax yar inuu noqdo oo la tawsiiqiyo si caalimkan de cabdillahi ibn lahic oo kale ikhtilaaf ku yimid daraadeed kol kol marka waxaa la eegaa xadiidkiisi oo kale sida ninka cabdillahi ibn mubarak iyo cabdillahi ibn wahabi iyo cabdillahiyada oo kale cabdillahi ibn maslama iyo raggaasi waxay ka wariyeen oo xadiidkiisii horea qutayba iyo raggii hore ula kulmay oo iyagu noocan yahay ayay aqbalaan ikhtilaafkani jiro bal markaa lakin kitaabka de waxaa kaga sugan ibnulahi oo meelo ah isaguna waa mutaabaca un lays ibn abi sulaim oo meelo ah isna mutaabaca ayaa kitaabkeena labadaasaa kagaba sugan noocan ugu dambeeya ee wax kale kitaabka muslim kagama sugnaa lays ibn abi sulaim waa meelo oo kolleyna muqadimadii kitaabkan kuba soo maray isagoo lahaa dee marka raggaa dhameeyaan laysiya udhaadhacaya xadiiskooda ibnulahicana waa meelo kooban waana mutaabaca hune maaha axaadiis usuula axaadiis ixtijaaj loo yimi kolleyna sax bal insha allahu tacala wixii imad ka dambeeyana de way noo banaan marka labiyo tobankii nin baan soo dhigi doonaa bid illahi tacaala hadday habeena dhaaftaba lakin insha allahu tacaala habeen dambiyo ma soo dhigay lakin wixii ka dambeeya bidn illahi tacala si dee wakti dheerna aan ugu helo waayo majaal dheerna aan ugu helo bal raggaasna aan u baran karno sidaan imika intan u baranay allah subxana